bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeeni boqol iyo shan iyo sideetanaad ee kitaabkii araxiiq almakhtuum dhinaca kale waa dersigii labaad ee fatxi maka maka furashadeedii safxada saddex boqol iyo labayo afartan abu sufyaan oo maka madiine aadaya si uu u cusboonaysiiyo heshiiskii kaasaan ku jirnay kaasaan dhammaystirana darsigaasaan dhammaystiru yahay kani waqadima wuu soo galay abu sufyaana abaa sufyaan almadiinata magaalada madiine ayuu yimid fa dakhala wuxuu usoo galay cala bnatihi inantiisii oo ummu xabiiba ahayd oo rasuulka xaaskiisa ahayd sala allahu calayhi wasalam ayuu usoo galay falamaa markii dahaba uu isku dayay liyajlisa inuu ku fadhiisto calaa firaashi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama googashii rasuulku uu ku seexanayay ama uu ku fadhiisanayay inuu ku fadhiisto markuu damcay tawathu way laabtay ama way duubtay canhu xaggiisa gogasha dhanbayiyada dhanba way duubtayba ama way ka qaaday waxaa rataba dheh tawathu gogashii ayay duubtay canhu isaga suusan gogashi ugu fadhiisanin fa qaala wuxuu idhi yaa bunaya inantaydiyay isaga dhale araqibta bi ma aniga ayaad igala jeclaatay can hada alfiraashi gogashan ma waxaad istidhi gogashaan aabbaha uma cunanto oo gogol uu ku fadhiisan kara ma ah saas miya oo waxaad istidhi aabbaha gogashan wuu ka weyn yahay saa miyaad istidhi araqibta bi ma aniga ayaad igala jeclaatay can hada alfiraashi gogashaan inaan ku fadhiisto oo waxaad tidhi aabbaha gogashan wuu ka weyn yahay saas miyaa amise raqibta bihi gogasha ayaa kaala sarraysa cani aniga raqibta bihi gogasha ayaa yaa kula weyn bihi cani aniga oo waxaad leedahay aabbaha gogasha inuu ku fadhiisto ma istaahilo saas miya gogasha inuu ku fadhiisto ma istaahilo mise waxaad leedahay gogashan aabbaha inuu ku ku fadhiisto gogol uu istaahilo maaha gogol gogol istaahisha aabbaha inuu ku fadhiisto maaha mise gogol aabbaha ma istaahilo gogasha inuu ku fadhiisto waxa weeyaan tan af soomaaliga waxaa ka fasiixsan carabiga qaalad waxay tidhi bal anaa kuu sheegi waxaan kaaga laabay huwa isagu kani firaashu rasuulilaahi rasuulka ilaahay gogashiisii weeye sal allahu wa anta mushrikun adiguna mushrik baa tahay rajulun mushrik baa tahay oo najisun oo nijaasa marka inaad nijaasayso gogasha rasuulka ma rabo faqaali wuxuu ihi wallaahi baan ku dhaartay laqad asaabaki waxaa kugu dhacay bacdii aniga dabaday markaad iga tagtay sharun shar baa ku asiibay aabbaha baad saas leedahay miya uma markaa kadib kharaja wuu baxay inantii agtiisuu ka baxay inantiisii xataa ataa rasuula allahi ilaa rasuulka ilaahi uga yimaado sala allahu caleyhi wasalam fa kallamahu arrintii ayuu kala hadlay falam yarudda calayhi shay-an rasuulku waxba uguma jawaabin ha iyo maya midna ma dhihin wuu dhegeystay wuu ka aamusay maaragtay asluubka rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ruuxna inuu canifo uu aflagaadeeyo uu midna ma rabo wixii uusan rabin uu ka aamusi jiray uma markaa kadib dahaba abuu sufyaan wuxuu u tegay ilaa abi bakr ayuu u tegay fa kallamahu wuu la hadlay wuxuu kala hadlay an yukallama rasuula allahi sala allahu caleyhi wasalam inuu rasuulka ilaahay la hadlo war wuxuu yidhi rasuulka ilaahay noogu ergee fa qaala abuubakar wuxuu yihi maa ana anigu ma ihi bifaacilin mid arrintaas samaynaya ma ihi oradi dhaaf uma haddana ataa cumar ibn khadaab buu u yimid fa kallamahu arrintii buu kala hadlay fa qaala cumar wuxuu yidhi a ana aniga miyaa ashfacu idiin ergeyn lakum idinka ilaa rasuulillaahi rasuulka ilaahay maanaa idinku ergeyn haddaad qoraysh tihiin fa wallaahi baan ku dhaartay low lam ajid haddii aanan heli lahayn iska dhaaf wax kale ila darra dhuurecaso maahane wax kale haddii aanan heli lahayn dhuurecaso waa dad waxa ugu tabarta daran haddii lagu joogsay iska baaba-aysa haddaanan heli lahayn la jaaladtukum waan idinkula dagaalami lahaa bihi dhuurecasadaas ciidan kale haddaan waayo oon dhuurecaso helo iyada ayaan idinkula dagaalami lahaa markaase adigana waxaa leedahay iga ergee miya uma markaa kadib jaaa wuxuu yimid jaaa wuu yimid fa dakhala wuxuu usoo galay calaa caliy bni abi aalib buu usoo galay wa cindahu isagoo ay la joogto cali faatima oo xaaskiisii ah faatima binti rasuulilaahi sala allahu alai wasalam iyo wa xasan xasan oo curadkoodii ahoo ghulaamun wiil yar ahoo iyo dibbu gurguuranaya beyna yadayhima hortooda gurguuranaya fa qaala wuxuu yidhi abu sufyaan yaa caliyu caliyow innaka adigu amasu lqowmi bii raximan inta meeshan degan ee maanta joogta ninka igu dhow baa tahay ninka igu dhow haddii aan rasuulka laga reebo intan oo dhan adaa igu dhow buu yidhi innaka adigu amasu lqowmi bii raximan intan qaraabo iyo wada dhalasho adaa iigu dhow wa innii anigu qad ji'tu waan imid fii xaajatin arrin baanu imid muraad baanu imid ee falaa arjicanna yaana noqonin kamaa sidii ji'tu aanu imiduun khaa'iban onoo faramadhan niman yahu yaana noqonin ee ha lai ergeeyo ishfac ii ergee ergee ishfac ergee lee aniga ilaa muxamadin maxamed iigu ergee fa qaala cali wuxuu ku yidhi wayxaka warhooge yaa abaa sufyaanow abaa sufyaanow laqad cazama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay go-aan buu gaadhay calaa amrin arrin buu go-aan ku gaadhay arrintaasoo laa nastatiicu aanaan awood u lahayn an nukallimahu inaan kala hadalno rasuulka fiihi arrintaas naf baa ninkii haysa meehanow abuu sufyaan faltafata wuxuu milicsaday ilaa faatima faatima ayuu milicsaday fa qaala wuxuu yidhi hal laki faatimoy ma ma rabtaa inaad lahaato an ta'murii inaad amarto ibnaka wiilkaaga haadaa oo kan ah waa kan yaroo hadda aan sanadna gaadhin ee gurguuranaya oo fa yujiira bayna annaasi uu dadka kala badbaadiyo kan yar ma amri kartaa dadka ha kala badbaadiye oo fa yakuuna uu ahaada sayid alcarabi carabta madaxdeeda u ahaada ilaa aakhiri dahri ilaahay qudradii balfiiri abu sufyaan caqligiisa iyo ilaahay si u waafajiyey sayidina xasan ibnu cali saasuu noqday markiisii dambe rasuulkana wuu sii sheegay walacalla wuxuu hi rasuulku sala allahu alayhi wasalam maalin uu arkay xasan ibni haada in uu ilaahay sulx u keeni doono bayna fi'atayni cadiimatayni min almuslimiin muslimiintii markii la isku riiqday nimankii sayidina cali la jiray iyo kuwii sayidina mucaawiya la jiray markii la isku baaba-ay sayidina cali markii la dilay oo nimankii reer ciraaq ay doorteen xasan isagaa tanaasulay caamal jamaaca waa isagii loo bixiyey sanadkii ay muslimiintu midoobeen oo dagaalkii lagu hoobtay ee ninqartii asxaabtii ay ku dhammaatay dagaalkaasuu soo afjaray marka abu sufyaan isagoo yarbu wuxuu leeyahay kan yarka ah sayida dahri ha noqdo wabu noqdayba ilaahay qudradii siduu sheegaya ayay noqotay wuxuu ku yidhi hallaki ma laga yaabaa ma yeeli kartaa ma kuu sugnaatay an ta'muri inaad amarto ma amri kartaa ibnaki wiilkaagan haadaa oo kana oo fa yujiira bayna annaasi dadka uu kala badbaadiyo oo fa yakuunu ahaada sayid alcarabi carab oo dhan sayidkeeda uu noqday ilaa aakhiri dahri ilaa adduunyadu ay ka dhammaanayso qaalad faatima waxaa jidhi wallaahi baan ku dhaartee maa yabluqu ma gaadho ibnii inankaygu daaka arrintaas an yujiira inuu kala badbaadiyo bayna annaasi dad ma kala badbaad waaba intan sanad jirba waaye hadda unbu gurguuranaya maba kacayo ta kalena waan kuu sheegay waxaa jira wamaa yujiiru axadun calaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay cid wax ka magangelin kartana male wuxuu go-aansaday waxiina idin markaa iyada ay taasi dhacday adlamat waxaa mugdi noqotay addunyaa adduunyadiiba amaama caynay abi sufyaan abu sufyaan labadiisa indhood hortooda adduunyadii baa mugdi noqotay wax alla wuxuu sameeye ma yaqaano fa qaala wuxuu ku yidhi lacaliyan ibn abi taalib wuxuu ku yidhi fii halacin argagax wansicaajin iyo cabsi halac cabsida xun baa la yidhaha iyo argagaxa wansicaajin iyo didmo uu didayo insicaaj wa ya-sin quus wa qanuutin iyo quus waa isla mid una ya-s iyo qanuudka yaa abalxasan abalxasanow innii anigu araa waan arkaa al umuura taladii oo qad ishtadat calaya igu adkaatay ee fansaxni bal ila taliniyo wax alla waxaan sameeye ma aqaani qaala cali wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa aclamu garan maayo laka adiga shay-an wax oo yuqni canka wax kuu taraya ma garanayo maxaa jira qaladkiisa muxuu isagu ballinta uga baxaya qaala wuxuu yidhi marka walaakinaka wuxuu yidhi hase ahaatee sayidu bani kinaana ayaa tahay horta sidaada dhan ee faqum istaag intaad kacdo oo maaragtay hadal un iska dheh faqum iskaco waxaad tidhaa fa ajir bayna annaasi dadkii kala badbaadi uma markaa kadib ilxaq biardika dhulkaagii aad makadaadii iskaga noqo qaala abu sufyaan wuxuu yidhi awa taraa ma kula tahay daalika arrintaas muqniyan canii shay-an inuu waxay tarayo inaan iska dhaho aan idhaahdo dadkii waan kala badbaadiyey anoon waxba kala badbaadin karin gacantaydan waxba ku jirin inaan hadal ereygaa iska idhaahdo inay wax ii tari ma kula tahay qaala cali wuxuu yidhi laa maya wallaahi baan ku dhaartay maa adunnuhu ilama ah walaakinii hase atee lam ajid ma helin laka adiga hayra daalika waxaan intaa ahayn dee maxaan ku dhahaa faqaama abu sufyaan abu sufyaan baa fi lmasjidi masjidka ayuu isdhex taagay faqaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow innii anigu qad ajartu bayna annaasi dadkii waan kala badbaadiyey hadal buu iska yidhi uma rakiba wuxuu koray baciirahu awrkiisii ama rakuubkiisii wandalaqa waanu iska tegay walamaa markii qadima uu usoo u yimid uu usoo galay calaa qurayshin quraysh safarkii intuu ka yimid madiine uu quraysh u yimid qaaluu waxay dhaheen maa waraa'aka war maxaa kaa dambeeya maxaad warhood haysaa weeye qaala wuxuu yidhi ji'tu waan u tegay oo muxamedan maxamed baan u tegay fa kallamtuhu waan la hadlay fa wallaahi baan ku dhaartay maa radda calaya shay-an waxba iguma jawaabin haa iyo mada waxba ima dhin wiiga aamusay uma ji'tu waxaan u tegey ibna abi quxaafa ina abi quxaafaan u tego abubakara falam ajid kama helin fiihi agtiisa khayran wax wanaaga kama helin uma haddana ji'tu cumara bn khadaab baan u tegey fa wajadtuhu waxaaban arkay buu yidhi adna alcaduwi cadowga oo dhan ninka ugu sokeeya ee rabay inuu ina dilo isagu cadow oo dhan buu ka sokeeya cadowga dhan ninka ugu sokeeya ee ugu cadowsan isaga wey waa ninka dhahaya haddaanan ciidan kale aanan helin dhowdhacasa maahane waan idinkula jihaadi laha uma ji'tu caliyan baan u tegey fa wajadtuhu waxaan arkay buu hi alyana alqowmi nimanka dhan ninka ugu jilicdasan ee ugu naxariista badan inuu yahay ugu jilicdasan iska dheh qad ashaara calaya wuxuu igula taliyey bishay-in waxbuu igula taliyey oo sanactu aan sameeyeyna fa wallaahi baan ku dhaartay maa adri ma ogi hal yuqni inuu wax ii tarayo canii aniga shay-an wax waxa uu igula taliyey in sameeyey inuu wax ii tarayo in kale ma garanayo buuhi fa wallaahi baan ku dhaartay maa adri ma ogi oo garan maayo hal yuqni miyuu wax tari canii aniga shay-an wax waxa uu samee yidhihan sameeyey am laa mise maya qaaluu waxay dhaheen wa bima amaraka muxuu ka amray qaala wuxuu ku yidhi abu sufyaan amaranii wuxuu amray an ujiira bayna annaasi inaan dadka kala badbaadiyo fa facaltu waan yeelay qaaluu waxay ku yidhaheen fahal ajaaza ma ogolaaday daalika arrintaa muxamedun maxamed ma ogolaaday qaala wuxuu yidhi laa maya qaaluu waxay dhaheen weylaka war hooge war go-an ahayn nagana anagu hooga ma nidhaahna hooge haweenkaa yidhaab marar badan baan sheegay raggu hooga ma nidhaahna haddaan soomaalida nahay go-e baan nidhaahna ama go-n ahayn iyo gablame iyo gablame saas isagoon hadda inaad gablanta iyo midna loo jeedin in zaada arajulu ninku kuma kordhinin calaa an laciba bika inuu kugu ciyaaray waxaan ahayn kama kordhinin wuu kugu ciyaaray baa yidhi in zaada waxba kama siyaadinin oo kama kordhin alrajulu ninka oo calihi calaa an laciba bika inuu kugu ciyaaray qaala abu sufyaan wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay maa wajadtu ma helin hayra daalika waxaan inta ahayn maxaan sameeyaha nin daad qaaday xumbo cuskay baa layidhi wax kale waan waayay intaa un baan idhi buuri haddana cinwaan kale attahayu-u diyaargaroow lilghaswati duulimaadkii loo diyaargaroobayo iyo wa muxaawalatu alikhfaa'i iyo isku day in la qariyo duulimaadkaas yukhadu waxaa laga qaadanayaa oo laga fahmayaa min riwaayati abaraani imaamu abaraani oo arintan ka hadlay diyaargarowga iyo de culimmada dhan ninba wuxuu macluumaad haye wuu ka hadlay waa laga hadlay arrin laga wada hadlay weeye ama culamaau lmagaazi ha ahaato ama muxadisiinta ha ahaato cid aan ka hadlin ma jiro ghaswatu fatxu maka meel walbay ku qoranta oo laga heli marka riwaayat abaraani waxaa laga waxaa laga fahmayaa ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama amara caaishata caaisha inuu amray qabla an yaatiya ilayhi intuusan uba imanin khabaru naqdi lmiithaaqi warkii ku saabsanaa quraysh inay burisay ballanti heshiiskii xudaybiye lagu galay inay burisay oy gacan siisay lana soo safatay hubna siisay dagaalkana ay la soo safatay reer bani bakar markii si khayaano ah oo gaadmo ah lagu miray khusaaca oo rasuulka sala allahu caleyhi wasalam heshiiskiisa xudaybiya ku biirtay safka rasuulka ku biirtay xudaybiya heshiiskana uu qorayay qoladaas haddii la taabto qolo kusoo biirtay qolada kale haddii lagu soo gardaroodo waxay la mid tahay isagoo qolada dhan lagu wada gardarooday markaas aan taasi intaysan dhicin saddex maalmood ka hor intuusan warkaasi imanin saddex maalmood ka hor yuu rasuulku caaisho yidhi ii diyaari hubkayga iyo waxayga ii diyaari waa ambabax baa layahay sidaas weeye amara caaishata caaisha wuxuu rasuulku amray qabla an yaatiya ilayhi intuusan u imanin rasuulka khabaru naqdu lmiithaaqi warkii ku saabsanaa quraysho inay heshiiskii jabisay bihalaathati ayaamin saddex maalmood ka hor wuxuu amray an tujahizahu inay diyaariso wuu baxayaa inay diyaariso walaa yaclamu axaduna uusan ogeyn arrintaa ayada cid ogeyd ma jirin ruux uu sheegay male rasuulku fa dakhala calayha waxaa caaisho u soo galay abuu bakrin oo aabbaheed ayaa u soo galay wixii buu arkay la xidhxidhayay faqaala wuxuu yidhi yaa bunaya gabadhaydiyay ama inantaydiyay maa haada aljihaasu diyaargarowgani muxuu yahay qaalad waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartiyey maa adrii ma ogi looma sheegin iyada diyaari unbaa la yidhi meel la aadi iyo wax la damacsan yahay midna looma sheegin faqaala wuxuu yidhi abuubakar wallaahi baan ku dhaartay maa haadaa waqtigani ma aha maa haadaa kani ma aha zamaanu ghaswi bani lasfar nimankii bani lasfar ahaa nimankii cadcadaa ee reer rooma waqtigii lagu duulayay ma aha ee fi ayna xaggee buu yuriidu doonayaa rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam xaguu doonaya qaalad caaisha waxay tidhi wallaahi baan ku dhaartay laa cilma wax ogaansho allii aniga ioma sugnaanin halkaa isagay tahay oo la yaaban yahay wa fii sabaax athaalitha maalintii saddexaad ee uu arkay abuubakar diyaargarowgii la diyaarinayay alaabtii nabiga la xidhxidhayay maalinteedii saddexaad subaxdeedii yaa jaa-a waxaa yimid camr ibnu saalim alkhusaaci ninkii camr ibnu saalim alkhusaacigi baa yimid fii arbaciina raakiban afartan nin oo gaadiid fuushan awr fuushan buu ku yimid waa isagii shicirkii qaaday yaa rabbi innii naashidun muxamadan xilfanaa wa xilfa abiihi latlada aan soo aragnay waa isagii qaaday marka wartajaza wuxuu ku luuqeeyey yaa rabbi innii naashidun muxamadan alabyaata beydadkii aan soo aragnay fa calima annaasu dadkii waxay ogaadeen asxaabtii binaqdi lmiithaaqi heshiiskii in la buriyey ay quraysho ka baxday wa bacda camr camr ibni saalim kadibna jaa-a waxaa yimid budayl ibnu warqaa baa yimid uma abuu sufyaan baa yimid wata-akada waxaa marka sugnaatay cinda annaasi dadka alkhabar warki fa amarahum waaba waa kan rasuulkii fa amarahum rasuulku wuxuu amray dadkii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama biljihaazi in la diyaargaroobo marka wa aclamahum wuxuuna u sheegay annahu rasuulku saa'irun ilaa makkata maka inuu u socdo makaa la aadi baa leyidhi intuu yidhi makaa la aadi oo ciidanka intaa leegoo toban kun ay baxayaan yuu haddana ilaahay wuxuu ka baryey ciidankaa tobanka kun ihi meesha u socdaan ilaa maka agteeda laga tagay inayna quraysho ogaanin yuu ilaahay ka baryey waqaali wuxuu ihi allahuma allahyow khud ka qaad al cuyuuna nimanka warka qaada cuyuunta waa dadka warka qaada ee jaasuus iyo waxba toona dhihi maaye al cuyuuna nimanka ilaalada ahee warka qaada iyo wal akhbaara iyo wararkaba si uun dad aan ku talagelin warka ay geeyaan kaasna weeyaane can qurayshin quraysh allayow ka qaad oo aynan helin xataa nubqitaha ilaa aan kaga kadinno fii bilaadiha dhulkeeda ilaa dhulkeedaan ka tagno si kada aynan noo ogaanin wa siyaadatan isaga oo lasii siyaadinayo oo lasii kordhinayo fil ikhfaa'i qarinta la qarinayo in maka la aadayo iyo watacmiyati iyo hadoodilidda loo hadoodilayo inaan meel kale raadgadid watacmiyati iyo raadgadashada raadgadashada waxaa la yidhaha meeshaad aadaysa maahan ood meel kale aad u leexato watacmiyati raadgadashada bacatha wuxuu diray rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam sariyatan olola ayuu diray oo quwaamuhaa tiradeeda ama cududeedu thamaaniyatu rijaalin sideed nin ay yihiin taxta liwaai oo taxta qiyaadati abi qataada nin la yidhaahdo abiqataadana uu hogaaminayo ibnu rabci ilaa badni idamma meel bani idam la yidhaha buu u diray meel magaceeda idam la yidhaah oo u dhaxaysa fii maa bayna dii khashab wa dilmarwa dii khashab iyo marwa udhaxaysa marar badan baa in sheegay haisku dhimaan layskuma dhibo magacyada dhulkaas maxaa jira waa iska baaba-een waxaana qiimo weyn noogama fadhiyaan oo calaa halaathati burdin saddex adhifoof u jirta halaathati burdin saddex adhifoof adhifoofka waxaa la yidhaha saddex mayl farsakhna waa la yidhaha min almadiinati magaalada madiine u jira fii awali shahri ramadaana bisha ramadaan kowdeeda sanata thamaanin min alhijra sanadkii sideedaada hijrada ayuu u diray liyadunna si ugu maleeyo addaannu kuwa maleeyaay annahu rasuulku yatawajahu inuu u ambabixi doono ilaa tilka naaxiyati xaggaas walitadhaba si ay ula tagto bidaalika arrintaas al akhbaaru wararka wararka sidaasi say u gaadhaan wawaasala wa waasalat way waday haadihi sariyatu ilaaladani sayraha socodkeedii xataa wasalad ilaa ay ka gaadho xaydumaa meeshii umirat la amray markay gaadhay idaa wasalad markay gaadhay xaydumaa umirat meeshii la amray oo idam ahayd markay gaadhay balaqaha waxaa soo gaadhay anna rasuulallaahi rasuulka ilaahay kharaja inuu usoo baxay ilaa makkata maka inuu usoo baxay fa saarat ilayhi fa saarat way socotay ilayhi xagga rasuulka xataa laxiqatu ilaa ay ka gaadho xaggaas ayaa u gaadhay haddana waxaa dhacaysa qiso macruufoo la wada yaqaano oo maalin walba iyo meel walba looga doodo oo xaatib ibnu abibaltacaya warqadii uu qoray wa kataba wuu qoray xaatib ibnu abi baltaca xaatib ibnu abibaltacana wuxuu ka mid ahaa min kibaari saxaabati buu ka mid ahaa min kibaari saxaaba waxaa ka mid a manaaqibtiisa iyo sharaftiisa waxaa ka mid a waa muhaajir wuu hijrooday dagaalkii beder buu ka qayb galay dagaaladii rasuulka oo dhan ee la jiray ayuuyuu ka qayb galay wuxuu ahaa midda kale warqadihii iyo kutubihii qoraaladii uu rasuulku qaadayey uu diray raggii qaaday ayuu ku jiray waxaa kaluu ahaa dagaalkii uxud saddexdii nin ee mujrimiinta ah ee gaalada ahaa ee ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxyeelaysay mid ka mid ah oo ahaa ninkii maaragtay cuqbata ibnu ibni ibnu waqaas oo la dhashay sacd ibnu waqaas la dhashay ninkii dilay buu ah marka waa ninka sidaas ahee sharaftaa leh ee intaas oo maaragtay bila dahab ka wata islaamka buu ahaa marka waxaa ka dhacay gaf baa ka dhacay xun rasuulkuna wuu cafeeyey wa kataba wuu qoray wa kataba wuu qoray xaatib ibnu abi baltaca ninka la yidhaha ilaa qurayshin qoraysh buu wuxuu qoray kitaaban qoraal oo yukhbiruhum uu ugu sheegayo quraysh bimasiiri rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu usoo ambabaxay ilayhim iyaga uma actaahu qoraalkii wuxuu u dhiibay imra'atan naag ayuu u dhiibay wa jacala lahaa wuxuu u ballanqaaday oo u sameeyey juclan maxaan ku idhaahdaa abaalgud inuu siinaya lacag buu siinaya lacag baan ku siinaya waxbaan ku siin nimanka warqadda u gee calaa an tubliqahu qoraalkan inay gaadhsiiso qurayshan quraysh fajacalat waxay naagtii fajacalat naagtii waxay yeeshay hu qoraalkii uu xaatim sameeyey xaatib sameeyey fii quruuni ra'sihaa madaxeeda geesihiisa ayay gelisay madaxu geese ma lehee timaha haweenku markay tidcdaan geeso ayay sameeyeen marka timaha dhexdooda ayay gelisay fii quruuni ra'sihaa madaxeeda madaxaa geesihiisa ayay gelisay uma kharajat bihi way la ambabaxday xaggii makay la aad wa ataa waxaa u yimid rasuulallaahi rasuulka ilaahay alkhabaru warkaas baa min asamaa'i uga yimid waxyi bimaa wixii sanaca xaatibun uu sameeyey naagta sidaas ee sidaas ayuu warqad ninkaasi u dhiibay yaa waxyiga rasuulka loogu soo sheegay sala allahu caleyhi wasalam fa bacata wuxuu diray rasuulku caliyan walmiqdaad wazubayr bni cawaam wa abaa martad alghanawi afartaa nin buu diray fa qaala wuxuu ku yidhi intaliquu orda orda xataa ta'tuu ilaa aad ka tagtaan rawdata rawdata khaakh meesha la yidhaahdo fa inna bihaa waxaa ku sugan meesha rawdatu khaakh la yidhahdo waxaa ku sugan daciinatan naag musaafirada daciina waa naag socoto ah taasoo macaha waxay haysaa kitaabun qoraal oo ilaa qurayshin qoraysh u socda fantalaquu nimankii way ordeen tucaadaa bihim khayluhum isagoo fardahoodu ay la tartamayaan wey tartan attabaari firakdi baa la yidhaha tucaadii bihim isagoo ay la tartamayaan khayluhum fardahooda iyagoo fardihii tartansiinaya orodka waxay ka qabaan xataa wajaduu ilaa ay ka helaan ay ka gaadhaan almar'ata naagti bidaalika almakaani meeshuu rasuulku ku sheegay waxygii oo rawda khaaq bay naagtii ugu tageen fastanzaluuha soo deg bay dhaheen waxay fuushanayd awrkeedii ah soo deg baa layidhahnaa soo deg dhulka imow wa qaaluu waxay ku yidhaheen macaki waxaad haysaa kitaabun qoraal baad haysaa ekeen fa qaalad waxay tidhi maa maciya kitaabun wax qoraal ahoon hayaay ma jiraan fa fattashuu waxay baadheen raxlahaa xamaanteedii iyo alaabteedii ilan alaab bay gelisay madaxay gelisee falam yajiduu shay-an waxba maysan helin fa qaala laha caliyun cali baa wuxuu ku yidhi axlifu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa maa kadaba rasuulullaahi rasuulka ilaahay been ma sheegin sala allahu calayhi wasalam walaa kadabnaa annaguna been maanaan sheegin waad haysaae taa shaki kuma jire wallaahi baan ku dhaaratee latukhrijanna waad soo bixinaysaa alkitaaba qoraalka ow lanujaridanaka maryahan kaa dhigaynaa meeshaad ku qarinayso oo dhan bannaankaan ka soo bixinaynaa naag in la qaawiye iyo markaas maslaxa markay ku jirto waa la qaawinaa adaa yidhihee maryaha laga dhigi falamaa markii ra'ad ay aragtay aljidda arrintu inay dhab tahay minhu cali ay ka aragtay qaalad waxay tidhi acrid iga jeedso fa acrada wuu ka jeedsaday fa xallad waxay furtay quruuna ra'siha madaxeeda geesihiisii timihii ay samaysay bay furtay fastakhrajad waxay ka soo bixisay alkitaaba qoraalkii ee minhaa timaheedii ka soo bixisay fa dafacathu waxay u dhiibtay qoraalkii ilayhim iyagii fa atow waxay u keeneen ama ula yimideen bihi qoraalkii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam markii la aqriyay fa idaa isla kolkiiba fiihi qoraalka waxaa ku yaala min xaatib buu ka yimi ibnu abi baltaca ilaa qurayshin qurayshna u socdaa oo yukhbiruhum u sheegayo bimasiiri rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay inuu iyaga usoo ambabaxay qoraalka markaa ma joogin xaatib ma joogin qoraalka la samaynayo fa dacaa wuxuu u yeedhay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama xaatiban xaatib baa loo yeedhay meeshaa mashaqaa ka dhacday faqaala wuxuu yihi rasuulku maa haada muxuu yahay kan yaa xaatibu xaatibow kani muxuu yahay aad samaysay fa qaala xaatib wuxuu yidhi runtiisuu iska sheegay laa tacjal calaya yaan haigu degdegin yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow yaan la igu degdegin yaan mindida la imarinin wallaahi baan ku dhaartay inii anigu la mu'minun billaahi wa rasuulihi baan ahay tow wamartadadtu ma ridoobin oo islaamkayga kama noqonin walaa badaltu waxna ma bedelin walaakinii hase ahaatee kuntu waxaan ahaa imra'an nin oo mulsaqan fii qurayshin quraysh ku daba xidhiidhsan mulsaq ku daba xidhiidhsan waan ku daba xidhiidhsanaa lastu ma ahayn min anfasihim nimankooda ugu qaalisan ama naftooda ka mid ma ahayn anigu nin quraysh u dhashay ma ahayn walii fiihim ahlun wa cashiira ahel iyo tol midnana kuma lahayn wa waladun caruurna kuma lahayn wax aan ku lahaa male iyaga nin qorayshaba ma ihi walaysa lii aniga ima sugnaan maya waxaad tidhaahdaa lastu min anfasihim anigu iyaga ka mid ma ihi walii waxaa aniga ii jooga fiihim ahlun wa cashiiratun wa walad intaasoo dhan danda ii jooga aniga caruurtaydii iyo qoyskaygii iyo wixii oo dhan baa meesha degan qurayshna ka mid ma ah walaysa lii fiihim qaraaba qaraabo kalena aniga kuma liho yaxmiihim ilaaliya yaxmuunahum ilaaliya wa kaana waxaa ahaaday buu yihi rasuul allahu man macaka ragga aan kula jiray ee quraysh kulligoodba lahum wuxuu leeyahay qaraabaatun qaraabo ayuu ku leeyahay kuwaasoo yaxmuunahum u ilaaliya hadday arrintu xumaato fa axbabtu waxaan jeclaaday buu yihi id faatanii haddii uu iga tegay daalika arrintaa oo aan aniga meesha ka dhalan tolna ii joogin an attakhida inaan yeesho cindahum agtooda yaddan abaal abaalkaasoo yaxmuuna biha ay ku ilaaliyaan qaraabatii aniga dadkaygii qaraabadaydii ah saasuu yidhi saasuu u dooday nuqda dacfi baa laydhaha way ka xumaatay qalad buu sameeyey laakiin rasuulku si u cilaajiyey day fa qaala cumar wuxuu yidhi ibnukhadaab dacnii ii ogolow buu yihi yaa rasuul allaahi adrub cunuqahu inaan qoorta ka gooyo fa innahu isagu khaana allaha wa rasuulahu alliya rasuulkiisa ayuu khayaanay waqad naafaqa waanu munaafaqoobeen fa qaala rasuulullaahi wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam innahu ninkani qad shahida badran badar buu xaadiray buui wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey yaa cumaru cumarow lacalla allaaha in alle qad italaca uu soo eegay uu soo daalacday calaa ahli badrin bader nimankii ka qayb galay oo fa qaaluu ihi icmaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan ama warqadan iyo dembi kasta qad kafartu lakum waan idiin dembi dhaafe fadarafat waxaa ilmaysay caynaa cumar labadiisa indhood baa ilmaysay wa qaala wuxuu yidhi allaahu wa rasuuluhu aclam alle iyo rasuulkiisa ayaa og marka arrintaana sidaas ayuu ku xalliyay rasuulku sala allahu calayhi wasalama waxaa loo fiiriyey ninkan saabiqadiisii hore ayaa loo fiiriyey inuu run sheegayana wuu ogaaday qaladna wuu galay qaladkiina waa la saxay oo dee waxaba soo tadakulay waxyigiibaa soo tadakulay oo arrintii ma dhicin waa la cafiyey marka wahaakadaa sidaasaa akhada allaahu alla wuxuu ka qaaday alcuyuuna nimankii wax indhaindhaynayey iyo kuwii warka geynayey yaa ilaahay ka qaaday falam yabluq ma gaadhin ilaa qurayshin quraysh ayu khabarin war inkastaba ha la ekaadee oo min akhbaari tajahusi lmuslimiina muslimiinta diyaargarowgooda ku saabsan diyaargarowga ay isdiyaariyeen wa tahayu-uhum iyo isdiyaarinta ay isdiyaariyeen lizaxfi inay kusoo gurguurtaan walqitaali ay la dagaalamaan ma aysan ogaanin ilaa duleedkaba laga yimaado xeedhiya fandhaalkale ay dhacaan ayna suurtagalu ahayn inay isdhiibaan maahane wax kale rasuulkuna wuxuu ula jeeday uun intaas inaan maka dagaal ka dhicin oon dhiig daadanin ayuu rabay wallahu subxaana wa tacala aclam